halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska africa iyo weliba barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kastoo aad naga maqlaysaan waa sabti labiy tobanka bisha desembar sanadka labada kun shan iyo tobanka idaacaddeenna waxaa sii wada jirada kaga daadihinaya halkan cabdilcasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah maxamed colaan xasan
qodobadaan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah shirka isbeddelka cimilada ee magaalada baariis ka socday oo heshiis laga gaaray iyadoo ergooyinku ay soo saareen qabiyo qoraalkii u dambeeyey xogayaha guud ee qaramada midoobeyna wuxuu ku baaqay in hawsha la dhammaystiro oo qoraalka la ansixiyo
waxaa kalood maqli doontaan dumarka sacuudiga oo markii ugu horraysay maanta ka qayb galay doorasho ka dhacday sacuudiga gaar ahaan golayaasha degaanka xisbiyada siyaasadda soomaaliya oo iyaguna ku baaqay in nidaamka afar dhibic shan la joojiyo doorashada la qaban doonana lagu galo nidaamka xisbiyada waxaa kalood maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofonka caweyska washington iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii caalamka
ergooyinka ku kulansanaa magaalada baariis ee ka qaybgelayay shirkii muddada la sugay ee cimilada ayaa soo saaray qabiyo qoraalka kama dambaysta ee qorshaha lagu hanweyn yahay in lagu yareeyo cimilada dunida ee sii kululaanaysa qoraalkan heshiiska lagu gaaray oo lasii daayay gelinkii hore ee maanta ayaa u baahan ansixinta kama dambaysta ee ergada ka kala matalaysa boqoliyosagaashanka dal in ka badan boqoliyosagaashanka dal ee shirkaasi ku sugan laakiin diblomaasiyiinta ayaa filaya in ansixintan lasoo gabagabeeyo gelinka dambe ee maantoo sabtiya wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska loren fabios ayaa heshiiskan laga gaaray cimilada isbeddelka waxa uu ku tilmaamay mid taariikhiya wuxuuna sheegay in hindisahan uu xadidayo cimilada sii kulaanaysa ee dunida in ka hooseysa laba darajo cabirka selsiyaska loo yaqaano heshiiskan waxaa qeyb ka ah boqol bilyan oo doolar oo lagu maalgelin doono dalalka soo koraya si ay uga qeyb qaataan wax ka qabashada cimilada sii kulaanaysa
dumarka dalka boqortooyada sacuudiga ayaa markii ugu horreysay codkooda ka dhiibanaya doorashooyinka dowladaha hoose iyadoo haweeneydii ugu horreysay taariikhda dalkaasi ay u sharaxan tahay mid ka mid ah kuraasta golayaasha degaanka rag iyo dumar ayaa xarumo kala duwan oo dalkaasi oo dhan ah ka bilaabay codaynta saakii sideedii subaxnimo saacadda sacuudiga markii xarumaha doorashooyinka si rasmiya loo furay isbeddelkan ayaa qayb ka ah raadadkii uu ka tegey boqor cabdallahii geeriyooday bishii janawari kaasoo labadi kun iyo kow iyo tobankii soo saaray wareegto u ogolaanaysa dumarka inay codayn karaan doorashada xigta ee sacuudiga waxaa kaloo ay dumarka haatan xaq u leeyihiin inay isu soo sharaxaan kuraasta golayaasha degaanka
dowladda ciraaq ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey ka dalbatay in turkiga lagu wargeliyo inuu ciidankiisa kala baxo sida ugu dhaqasiyaha badan waqooyiga dalka ciraaq ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa sheegay in turkigu uu dalka ciraaq soo galay ogolaansho la-aan islamarkaana uu ku xadgudbay madax banaanida dalkiisa isagoo sheegay inaysan jirin ciidan militari oo kale oo ogolaansho la-aan u jooga dalka ciraaq ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq haydar al cabaadi ayaa codsigan ka dalbaday golaha ammaanka maantoo sabtiya ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in turkiga la siiyey xilli cayiman oo ciidankooda ay kala baxaan dalka ciraaq ugu yaraan midadka labaatan qof ayaa laga helay jeedka caasimadda burundi ee bujumbura maanta oo sabti ah maalin kadib markii rag hubaysan ay bilaabeen weeraro abaabulan oo ay ku qaadayaan saldhigyada militari oo magaalada ku yaala midadkan ayaa laga helay degaanka niyakabiga ee bujumbura welima cadda cidda dishay dadkaasi laakiin goobjooge ayaa u sheegay wakaalada wararka associated press in qaar ka mid ah midadka gacmahooda gadaal loo xiray ka hor intaan la dilin jimcihii shalayna weerarada ka dhanka ah xeryaha militari ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan labiyo toban qof
lantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhammaantiinba waa sabti bisha disembarna waa labiyo toban sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka haatanna magaalada baariis sidaad warkaba ku maqlayseen shirka caalamiga isbeddelka cimilada ee magaalada baariis muddada labada toddobaad ka socday ayaa heshiis laga soo saaray ku saabsan sida loo dhimayo cimilada dunida ee sii kululaanaysa ergooyin ka badan boqol iyo sagaashan oo xubnood oo dunida ka kala socday ayaa soo saaray qoraalka qabyada ee u dambeeyey xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimoon ayaa ugu baaqay ergada shirka in ay shaqada dhammaystiraan oo ansixiyaan qoraalka si uu u dhaqan galo wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa warbixintan inoo haya oo stuudiyaha igu heliya maasanad cabdilcasiis qoraalkan oo la sii daayay gelankii hore ee maanta ayaa u baahan ansixinta kama dambaysta ah ee ergada kala matalaysa ka dal ee shirka ku sugan laakiin diblaasiyiinta ayaa filaya in ansixinta lasoo gebagabeeyo caawa goor dambe saraakiisha ayaa ku kulansanaa magaalada baariis ee caasimadda faransiiska tan iyo kii bishii tagtay ee novembar iyadoo raadinayey iyagoo raadinayay bal inay isla meel dhigaan qabyo qoraalka heshiiskan oo horseedaya in labadaba dalalka hodanka ah iyo kuwa saboolka ah ay iska kaashadaan xakamaynta qiiqa carbon dioxideka ee hawada lagu sii daayo ee ay warshadaha iyo gawaaridu hawada ku daayaan qodobada ugu waaweyn heshiiskan ayaa ka mid ah in laga shaqeeyo sidii kulaylka sii siyaadaya ee dunida celcelis ahaan loogu hayn lahaa in ka hooseysa laba darajo cabirka celsiaska qiyaasta heer kulka islamarkaana loo sii wadi lahaa dadaalka lagu higsanayo sidii heer kulka dunida loo xadayn lahaa iyo in la garowsado ahmiyadda dhimista halista iyo saameynta isbedelka cimiladu ay ku leeyihiin dunida iyo aadanaha iyo noolaha duljooga xogayaha guud ee qaramada midoobay banki moon ayaa ku booriyey dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay ee shirkaasi ku sugan inay qalinka ku duugaan heshiiskan qabyo qoraalka ah si uu u noqdo mid dhaqangal ah master banki moon ayaa ku booriyey saraakiisha shirkaasi ka qaybgalaysa oo ka socota ku dhowaad laba boqoloo wadan inay taageeraan heshiiska waxau yidhi dhammaadka dadaalka waa mid noo muuqanaya buu yidhi aanu dhammaystirno hawsha dunida oo dhan wayna wada sugaysaa innaga ayayna soo egeysaa oo balaayiin qof ayaa xigmaddiinna ku tiirsan waxaana la gaaray buu yidhi wakhtigii la qiri lahaa in danaha waddan walba ay ku xidhan yihiin iyadoo loo wajaho hab caalami ah iyo midnimo madaxweynaha faransiiska francois olan oo uu dalkiisu martigelinayay kulankan ayaa u sheegay ergada in wax ka qabashada cimilada dunida ee sii kullaanaysa ay tahay go-aan gacantooda ku jira
le premier accord universel de l'histoire des négociations climatiques vous allez faire un choix
waa fursad naadirah buu yidhi in la helo si wax looga bedelo xaalad dunidu ay wajahayso waxa uu yidhi fursaddaa idinkaa haysta waana inaad ka faa'iidaysataan isagoo ku tilmaamayay heshiiskan cimilada laga gaaray mid taariikhi ah ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska laurent fabius waxa uu sheegay in boqol bilyan oo dollar oo lagu maalgelin doono dalalka soo koraya si ay uga qayb qaataan wax kaqabashada cimilada sii kulaanaysa uu qeyb ka yahay heshiiskan waxaana hadafka la higsanayaa uu yahay in guulo laga gaaro dadaalkan ka hor sannadka labada kun shan iyo labaatanka
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaheenna maxamed colaad xusan oo inoo soo koobayey warbixin ku saabsan shirka cimilada isbeddelka cimilada ee ka socday magaalada baariis oo heshiis laga soo saaray laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanaad sacuudiga sidaad warkaba ku maqlayseen dumarka boqortooyada sacuudiga ayaa maanta markii ugu horreysay noloshooda waxay ka qayb galeen doorashada golayaasha deegaanka ee dalkaasi dumarkan ayaa sidoo kale waxay ka mid noqdeen xubnaha u tartamaya golayaasha deegaanka ee sacuudiga oo keliya markii hore ku koobnaa ragga warbixintan waxaa inoo haya maxamed colaad xasan aan idhaahdee maxamed cabdisandheere dumarka sacuudiga ayaa markii ugu horreysay codkooda ka dhiibtay doorashooyinka golayaasha deegaanka arrintan ayaa noqonaysa tallaabo yar oo horey loo qaaday oo ku saabsan sinaanta rag iyo dumarka ee boqortooyada islaamiga ee muxaafidka ah iimaan almashraawi oo ah dhakhtar caafimaad ayaa dareenkeeda ka hadashay waa markii ugu horreysay aan wax doorto dalkayga run ahaantii waxaan halkan u imid inaan taageero mid ka mid a saaxiibbaday iyada waan aaminsanahay waan aaminsanahay aragtiyadeeda waan taageerayaa qof aaminsan mustaqbalkeenna waxaan aaminsanahay xeerarkeenna dumar ahaanna waxaan taageersanahay dalkayaga ayay tidhi doctor iimaan almasharaawi ayaa sheegtay inaanay jirin dumar badan oo doorashada ka qayb qaadanaya hase yeeshee ay mustaqbalka filayso inay tiradu soo badato afhayeenka doorashooyinka deegaanka sacuudi carabiya judayl alkaxtaani ayaa sheegay inuu filayo tiro badan oo dumar ah oo fadhiisan doona kuraasta golayaasha deegaanka kadib doorashadan taariikhiga ah iyadoo la arkayey dumar oololaynaya oo markii ugu horreysay codaynaya وفعلا في اقبال كبير من المرشحات وهذا يدل على انه ان شاء الله راح
run ahaantii waxaa jiray dumar aad u badan oo tartamayey tanina waxay muujinaysaa in qaarkood ay xubno ka noqon doonaan golayaasha deegaanka maxaa yeelay waa markii koowaad waxaa jira boqol iyo soddon kun oo dumara oo isku diiwaangeliyey inay codeeyaan tiradaasi oo u dhiganta afar iyo labaatan boqolkiiba tirada guud ee dadka isdiiwaangeliyey waxaan u malaynayaa waa tiro badan maadaama ay tahay markii ugu horreysay ee dumarku ay ka qayb qaataan ayuu yidhi sacuudi carabiya waa dalka keliya dumarka ka hor joogsada wadidda baabuurta islamarkaasna ku xidha in qof labahi uu ilaalo ama maxram u noqdo kaas oo ka hor joogsan kara inay socdaasho guursato shaqayso amaba ay qalliinada caafimaadka qaarkood marto inkastoo wadaadada ugu waaweyn ay muddo dheer ku soo qaadatay isbedelada ay qoyska reer sacuud doonayaan haddana mucaaradada wadaadadaasi ayaa marmarka qaar keenta dhibaato sida rabshado dhacay sannadihii kunyosagaalboqoliyolixdamadii markii waxbarashada gabdhaha dalkaasi laga bilaabay sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii markii boqorkii hore ee dalkaas cabdalla uu shaaciyey in dumarku ay ka qayb qaadan karaan doorashada waxaa qoraal soo saaray muftiga ugu weyn dalkaasi qoraalkaasi oo ku sheegay in ka qayb qaadashada dumarka ee arrimaha siyaasaddu ay shayddaanka albaabada u furayso
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintaasi inala socodsiinayey lantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan oo magaalada washington idinka baaqaysa dhegaystayaasha v o a ee canada ku sugan waxaanu ku wargelinaynaa in v o a ay haatan ka dhegaysan karaan taleefon lambarkiisu yahay sideed lix toddobo lix toddobo shan eber labo toddobo labo lambarkan waxa aan la socodsiinaynaa ama ugu bashaarinayna dhegeystayaasha v o a ee canada ku sugan inay lambarkaasi v o a ka dhegeysan karaan barnaamijyada kala duwan haddii aan ku celiyay lambarku waa sideed lix toddobo lix toddobo shan eber labo toddoba labo
cabdicasiis waxaa inoo xigay barnaamijkii
waa tahay barnaamijkii waxaa inoo soo socda martida mikrofoonka laakiin haatan colaada waxaan tegaynaa dhinacaasi iyo magaalada muqdiso toddobiyo labaatan ka mid a xisbiyada siyaasadda soomaaliya ee aan weli la aqoonsanaya maanta kulan ay muqdisho ku yeesheen waxay ku baaqeen in doorashada lagu galo qaab xisbi islamarkaana meesha laga saaro nidaamka afar dhibic shan oo ay ku sheegeen inuu yahay mid aan soomaaliya la jaan qaadi karin xisbiyadan waxay kaloo ugu baaqeen dowladda soomaaliya inay dedejiso sharciyada lagu ansixinayo xisbiyada warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray waryaheenna xasan kaafi qoyste xisbiyada ayaa soo saaray bayaan ka kooban afar bog oo ay si weyn ugu lafagureen qaabka ugu habboon ee ay doorashooyin uga dhici karaan dalka marka la gaaro sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana ay sheegeen in doorashada ay noqoto mid ku salaysan nidaamka xisbiyada siyaasadeed islamarkaana laga qaybgeliyo odayaal dhaqameedka maamul goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo xusay in nidaamkani la imanayo inuu xaaladda siyaasadeed ee iminka jirta uu horumariyo uuna gaarsiiyo hanaanka dimuqraadiyadeed ee la tiigsanayo gebagabadii kulanka ayaa cabdulqaadir sheekh ismaaciil oo ka tirsan xisbiga tayo waxa uu v o a uga warramay ujeeddada isu imaatinkooda kulanka maanta wuxuu ku saabsan yahay si aad la socoto waddankeennii wuxuu ku yimid dariiqulmasduud ama jid xiran ayaa ka hor yimid calaamad su'aal ayaa waddanka saaran oo macnaheedu uu yahay xaggeed u socotaa labadii kun iyo shan iyo tobankii diseembar baad maraysaa ee xaggee u socotaa marka jawaabtii xaggeed u socotaa ayaa xisbiyadani isugu yimaadeen waana sida ay maanta isoo bandhigeen ayay jawaabtii noqotay sidaas ayaana xisbiyadu isla qaateen toddobiyo labaatan xisbi ayaa halkan maantay ku saxiixayn aragtidaan soo gudbinnay waa qaabkii doorashadu u dhici lahayd oo ku salaysan qaab ummaddoo dhan ay ku wada dhan tahay dembiil ku wada jirto xisbiyadii odayaashii culamaauddiinkii ururadii bulshada dhallinyaradii cid waliba ay ka qayb qaadan doonto qaab xisbiyeed iyo qaab maamul goboleedna ku imaan doono sidoo kale doctor saadiq eynow oo ka socday xisbiga midnimo ayaa sheegay in aragtida ay maanta soo bandhigeen looga gudbi karo qaabkii horay wax loogu soo xuli jiray ee for bonty five-ka aragtidu waxa weeye horta hadafka koowaad in doorashada lix iyo tobankaa laysla riixo moodelkii saxa ahaa oo dadku ay uga bixi lahayn soomaaliya uga bixi lahayd fadhiidnimada moodel saxa oo looga gudbo barnaamijyadan afarta ee hadda taal ee aanan u cuntamin in bulshadu ay horumar ku gaadh hadday tahay tan hadday tahay tan ah gobollada hadday tahay tan ah maamul goboleedyada aragtiyaalkaasoo dhan kii la qaataaba waxa weeye dabar dadkii ku xidhan ayaan meeshooda ka kacin sababtoo ah ninka lagu soo doorto gobol ama aqbeel ama wax la mid ah oo ka yimaada gobol ka mid ah gobolladaas waqooyiga iyo kan gobollada ufu koonfur ka yimaada markay baarlamaanka soo wada galaan wax isku barnaamija ma aha taasaa waxay keenaysaa qofkii inuu afar sano kursi iska fadh laakiin xisbigu wuxuu keenayaa moodalkan aan wadno waxaa weeye dadkii ha laga wada tashado ha lala wada tashado oo taladii wax lagu dhisi lahaa ha la ysla lahaado si meeshii loo hayaami lahaana ay u caddaato loo wada ogyahay bayaanka ay kulankooda ku soo bandhigeen xisbiyada siyaasadeed ee aan weli la aqoonsan ayaa waxay aaminsan yihiin inuu yahay nidaam fudud oo aan isqabqabsi lahayn sida uu qeexayo muxudiin maxamed xaaji oo ka mid ah xisbiga kulan waxaan anigu isleeyahay hanaankan hadda dadweynahoo dhan oo hanaan loo dhan yahay ah oo dadweynahoo dhan iyo qaybaha kala duwan ama jilayaasha firfircoon oo dhan inay ka qayb galaan waa arrin muhiim ah oo fududayn karta inaan u gudubno marxaladda kale oo ka duwan qaababka hadda ee lagu jahwareersan yahay nidaamkan barlamanteeriga sidiisaba waxaa loogu talagalay in xisbiyo siyaasadeed waxay soo doortaan ay ahaadaane axsaab in dad ka yimid qabiilo ka yimid ma ay ahayn inuu nidaam barlamentarian oo barlamaania ma iswaafaqayaan waxyaabaha isqaqabsiga keena inta badan wuxuu ka yimaadaa waxay ku yimideen waddada ay ku yimideen waddo aan saxnayn ah oo ah waddo qabiil ah haddii axsaab ku yimaadaan way sahlanaanaysaa axsaabta kii aqlabiyad haysta ayaa xukuumad dhisaya haddii kalena buu samayn doonaa ma dad isu tegey ka bacdina waxaa imaanaysa dad muwaafaqo ah oo baarlamaankiina aqlabiyad ku haysta xukuumad iyo madaxweyne iyo baarlamaan wada shaqayna ayaa imaan kara oo ummadda masaalixdooda qaban kara shacabkana axsaabta kale ka harta ama wixii ka harana dee waxay ciyaarayaan doorka mucaaradkao dhaliilaha iyo waxay tusin doonaan wixii qaldama marka waa arrin aad u sahlan baan leeyahay ugu dambayntii guddoomiyaha xisbiga isbahaysiga nabadda cabdulaahi sheekh daahir ahna madaxa guddiga qabanqaabada ee xisbiyada maanta kulanka yeesha ayaa si kooban uga warbixiyey bayaanka ay soo saareen iyo qaabka uu ku hirgeli karo ama ay bulshada uga dhaadhicin karaan waxaa uu ku hirgeli karaa waa ujeeday maanta waxaan u bandhignay dhaqankii waxaan u bandhignay haweenkii waxaan u bandhignay dhallinyaradii waxaan u bandhignay qaybihii bulshada oo dhan siyaasiyiintii sida aad arkaysay waxaa kaloo jiro guddi gaar ah oo aan u saarnay oo xisbiyada soomaaliyeed ka mid ah sidii ay waxaan u fuli lahaayeen oo ay lafdhabar ugu naqa lahaayeen guddigaas waxaa u ah isku xire nin la yidhaahdo doctor cabdirasaaq axmed waxaa kaloo isaga isku xiraha ah waxaa ku xigeen isku xire u ah ambasador axmed macalin fiqi oo ah xokeeyaha guud xisbiga daljir waxaa afhayeen u ah cabdulqaadir barnaamij oo ah guddoomiyaha xisbiga kulan waxaa loo xil saaray waxaa dibadda loosii xil saaray sida aad taqaaniin ra'iisul wasaariheenii hore maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah guddoomiyaha xisbiga tayo iyo guddoomiyaha xisbiga hiil qaran brofesor cabdi ismaaciil samatar oo aan u xil saarnay inay iyaguna dibadda barnaamijkan dadka oo qurba joogta ah iyo dadka international communitiga inay arrintan ay ka dhaadhiciyaan sidaa darteed guddigan ayaan u xil saarnay annagana waxaan ka shaqayn doonaa dadka wixii aan gaarsiinay wixii su'aalo ka soo noqon inaan ka jawaabno kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan baarlamanka soomaaliya odayaal dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsanyahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofonka ridwaan xaaji cabdiwele ayaa kasoo diray magaalada london
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o a ee magaalada london toddobaadkan waxaa barnaamijkan uga hadli doonnaa dagaalada sii xoogaysanaya ee u dhexeeya ururka al-shabaab oo ku muransan in lagu biiro kooxda isis ee ka dagaalanta dalal ay ka mid yihiin siiriya iyo ciraaq iyo in weli kooxdu ay ku sii nagaato ururka al qaacida oo markii horeba ay ka tirsanaayeen muddooyinkii ugu dambeeyeyna waxaa saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab ay isku soo dhiibeen ciidanka dowladda soomaaliya haddaba sidee ayay dowladda soomaaliya u aragtaa khilaafka ka dhexeeya al-shabaab maxayse dowladda soomaaliya uga guulaysan la'dahay kooxda al-shabaab oo dagaalkeedu uu ku daba dheeraaday sideese lagu heli karaa ciidan qaran oo soomaaliyeed oo dib u hanta guud ahaan amniga dalka barnaamijka waxaa marti ku ah wasiirka gaashaandhigga soomaaliya mudane cabdiqaadir sheekh cali diine wasiir kusoo dhowo barnaamijka aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxaan rabay inaan wax kaa weydiiyo dabcan muddooyinkii ugu dambeeyey rag culculus ayaa ka soo goosanayay ururka al-shabaab waxaana la leeyahay inta badan waxyaabaha ay dhinaca dowladda u soo mareen waxaa qaybka dagaalka u dhexeeya isis iyo alqaacida marka maxaad ilaa iyo hadda ka war haysaan arrinta ku saabsan dagaaladan u dhexeeya alqaacida iyo isis maxayse salka ku hayaan wallahi si aad ogsoon tahayba muxuu ahayeto dadkan waxa weeye waxay leeyihiin waxaan isku haynaa mabaadiin iyo waxaasaan isku haynaa bay leeyihiin waanad garan kartaa dadku haddaynan mabaadiida iyo waxay isku hayaan haddaynan ku salaysnayn ujeedo fiican leh mar kastaba markaad maalin kastaba waxaad ku dhammaanaysaa inaad hadda maalin kastaba waxaan macquulahan aada sheegato ama aada muxuu ahaa dalkaa ku dhibaatayso ama ase ayaga laftooda dhexdooda isku isku dhibaateeyaan sababta waxaa weeye ma fiicna dulmiga iyo iyo dhibaateynta muxuu ahaa wadankaaga inaad ka qayb qaadato marka ma ahan inay muxuu ahaayta u samaynayaan dawladda ama ayaga laftooda dalkooda ama dadkooda ay u dadaalayaan laakiin waa wax dan gooniya iyo mabda mataqaana marin halaabina ku socda saas daraaddeed baana muxuu ahaa u kala qaybsamayaan urur kasta waan xaq ku dhisnaynan ku dhisan dulmina waxa u dambeeysa dul aakhirkiisa burbur iyo isku horimaad iyo ninba ninka kaleeto inuu muxuu ahaate dilo ayay dhaxal keenaysaa waa gartay arrimaha la xiriira haddii alqaacidada soomaaliya ay isku xuubsiibto isis inay tahay arrin dhib badan oo maaragtay khatar kale soomaaliya ku ah maxaad uga jawaabaysaa waa arrintaas iyada arrin mataqaana annaka hadda inay hadda qola wax sheegato wax noo cusub ma ahan waxayna u taallaa arrintaas shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed bay u taallaa ummadda soomaaliyeedna ma ay yeelayso in ay noqoto wadankooda uu noqdo meel lagu tijaabiyo ururada mataqaanaa ama argagixisa ha noqdeen ama nabadiid ha noqdeen ama waxay doonaan ha noqdeena ma ay noqonayso meel dalkooda lagu tijaabiyo shacabka soomaaliyeedna iyo dowladda soomaaliyeedna diyaar bay u yihiin wixii arrimahaas iyo wax lamida wata in ay ka hortagaan iskana caabiyaan wadanka iyagana uma ogolaanayna inay dad banaanka ka yimid ama rooyin banaanka ka yimid inuu noqdo mid lagu tijaabiyo uma ogolaanayno shacabka iyo dowladduna diyaar bay u yimid waa gartay laakiin marka la eego al-shabaab waxaad moodaa inay idinku daba dheeraatay meelo fara badan oo soomaaliya ayay weli ku harsan yihiin oo haddii la eego gobollada shabeellooyinka oo kale waa ay joogaan meelo fara badan oo jubbooyinka waa ay ku sugan yihiin maxaa ka hortaagan ay kula tahay ciidanka dowladda soomaaliya inay ka guulaystaan kooxda al-shabaab ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama ciidanka ciidamada qalabka sida way ka guulaysteen waxa u dhimanna waa ka geelays waa ka guulaysan doonaan haddii aada la idmo waad ogsoon tahay adduunka ama markii dal ay dhibka soo gaaray soomaaliya oo kale soo gaaro waktiba ayay qaadataa in muxuu ahaa lagu soo celiyo nidaamkii adduunka ah sharciga iyo qof walbaba sharciga inuu dhowro wakti bay qaadataa laakiin saad ogsoon tahay adigana aad iyo aad xoogaal uga tahay waxa weeye waxyaaba badan baa laga qabtay arrimahaas iyaga ah ama ha noqoto nimanka hadda aad ka sharqaminayso ama ha noqoto dad laftooda iska qaswadayaala oo aan jeclayn nabadda waxaa kaleeto wax weyn iyadana laga qab laga qabtay lagana qaban doona haddii aan ledmo dadkii muxuu ahaato dhibaatada u geysanaya burcadbaleeda ahaa oo hadda iyagu laftigooda dantooda gatay inay meeshii wax ay burcadbadayn lahaayeen inay kalluumaysigooda iyo shaqadooda iyo wadankooda iyo badooda ay ka shaqaysaan iyagoon dhibaata gaarin sidaan sidoo kalena waxa weeye dhalinyaradan xagga dhulka dhibaatada ka samaynaysa iyaduna waxay ku dambayn doonaan inay noqdaan ama kuwo wadankooda usoo ka ka ka muxuu ahaa ka fogaada dhibaatada dhibaatooyinka ay sameynaya oo dantooda garta ama waxay noqon doonaa mid dadka shacabka soomaaliyeed dowladda soomaaliyedna iska qaban doonta qofku wuu dhuundhuuman karaa wuuna dhuumanaya intuu dhuuman karo qofku laakiin maalin maalmaha kamid a waxay noqonaysaa in laga lagaga muxuu ahaato awood roonaado dulmiga uu ku socdo waa gartay haddaan usoo noqdo muddooyinkan waxaa laga dhawaajinayay in ciidanka soomaaliya xuquuqdoodii ay dib u heli doonaan oo dowlado iyo hay-ada ay ballan qaadeen in mushaharkooda ay wax ka bixin doonaan marka rajo intee leeg ayaad qabtaa in ciidanka soomaaliyeed ay helaan mushahar iyo xuquuq ku filan oo marar badan loo arko inay qayb ka tahay caqabadaha dhinaca amni darada ah ee guud ahaan dalka ka jira hadda ka horna horaan u sheegnay horta ciidanka soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida waa dad naftood horayaal ah aananna ku dhisin muxuu ahaayeeto waxa ka maqan xuquuqda ka maqan inay wadankooda difaacidooda iyo ammaankooda inay ka shaqeeyaan kuma xiraan waa naftahorayaal aada iyo aad baana lagu ammaanayaa midda ayada ah haddaanse usoo noqdo midda aada sheegayso waxaa weeye dowladda soomaaliyeed aada iyo aad bay ugu dadaaleysaa inay dal muxuu aha ciidankeeda iyadoo mushaarkooda siisato muxuu ahaayeeto ama hala kaashato adduunka hala kaashato ama iyaga laftigoodu ama dowladaba ha soo saartee ciidanka soomaaliyeed khasab waxay ku tahay dowladda soomaaliyeed inay xuquuqdooda siiso sidoo kaleeto shacabka soomaaliyeed wuxuy khasab ku ah inuu ka qayb qaato in dalka d dadka dhiigiisa u huraya oo naftahoorayaalka inay iyaguna ka qayb qaataan ayaan shacabka soomaaliyeedna ku aadinaynaa kuna guugaabinaynaa ciidanna nina kuuma dhisahayo haddaadan adiga dhisan shacabku hadduusan dhisan oo ciidankiisa dhisanin ciidan qof kuu dhisaya iyo dal kuu dhisaya midna ma jiro marka waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed ku guwaabinaynaa shacabka soomaaliyeed xukuumaddan laftigoodana ay ku dadaali doontaa in ay ka qayb qaataan dalkooda ammaankiisa ama bad ha noqdo ama beri ha noqdo inay xasiliyaan shacabka ammaankiisana si loo hirgeliyo ciidankooda inay dhistaan ayaan ku guwaabinaynaa xuquuqda markay timaadana waxaad garan kartaa wax kastaba ayagaa laga horumarinaya maadaama qofkii dhiiggiisa u horeeya u yahay in xuquuqdiisii la helo xuquuqdiisaasna meel la saaro siday ugu dulqaadan jireenna way ugu dulqaadan doonaan naftahurnimada waa kusii shaqaysa way kusii shaqayn doonaan haddii aan ledno shacabkooda iyo dowladdoodana waa ka sugaayaan xuquuqdooda inay siiyaan haddaan usoo noqdo arrimaha la xiriira in maaragtay ciidanka soomaaliyeed weli heerkii la rabay aanu gaadhsanayn oo ciidan qaran aan lagu tilmaami karin oo marar fara badan qalabkii iyo waxyaabihii idisaacidi lahaa ee caalamka aad ka heli lahaydeen loo arko in ay gacanta u geli karaan maaragtay maleeshiyaad oo kale oo weli ciidan soomaaliya aysan lahayn arrintaas ilaa kalsooni intee leeg ayaad qabtaa in ciidan soomaaliyeed oo qaran oo xoogan la heli karo sidaan horeba u sheegay inaad ciidan dhisto isla mar ahaantaasna dalkana difaacdo iyadoo wakti dagaala lagu jiro waktigay qaadataa haseyse waxaan ku leeyahay ciidanka hadda inta joogtana shaqadooda way haystaan saad ogsoon tahay wayna qabtaan waxaan is leeyahay muddo dhow ayaa ayaan filaynaa inaanu ka guuleysan doono inaanu ka gudubno xanabka ah ciidankayaga oo tayaysan tababaranna hubaysanna in aanu muxuu ahaa gaaro inta hadda shaqada ku jirtana waxa weeye waxay u gutaan waajibkooda si aada iyo aad mataqaanaa matadawacnimo ah iyo naftahorinimo ah waa dhici kartaa khalad lagama waayayo ama khalad waa dhici karaa ciidanka dhexdiisa ka dhexdhaca ama ay mararka qaarkood ay sameeyaan waa dhici kartaa taasna waa mid saxudeeda lagu jiro iyo nabaaninteeda si ciidan leh isluubaysan tayaysan muxuu ahaayeeto wadankiisa iyo dalkiisa difaac u ah inaan diyaarino ayaanu ku kala jimaada aan la idmo isla maraantaas tayeynta iyo intaa wadnana ay muxuu ahaato dhinacna laga tayeynhayo dhinacna difaaci dalka ay ka wada hayaan ciidankaas ayaanu rabnaa inaanu hadii aan la idmo inaanu dhisno iyadoo aan rab aan ka sugeynana shacabka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan arinta ayada waa gartay isku dhafka ciidanka oo kale marka la eego xageed hadda wax marinaysaan waxaan la soconnaa in dad badan oo soomaali ay runtii arrin aad iyo aad muhiima u arkaan in ciidanka soomaaliyeed la isku dhafo oo ay arrintaasi fursad u siin karto dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba in mararka qaar dhibaatooyinka dhaca ee maamulada dhex mara ama la leeyahay ciidan ayuu dhex mara in in laga gudbo oo maaragtay arrintaas ay ay noqoto wax laga faa'iideysto marka xaggee hadda marinaysaan arrinta ku saabsan isku dhafka ciidanka mase jiraan caqabado maaragtay ku horgudban arrintan runtii ciidanka iskudhafadiisa waa bilownay waana socotaa inkastoo orodkii iyo socodkii aan rabnay heerkii la rabay durbada inaanu ka gudubno arrinta ayadaa isku dhafki uu dhaqsanna ugu dhamaado inkastoo ay xoogaa naga jiisantay haddana isku dhafki waa socdaa waana ku waana ku tala jirnaa inuu mid hirgala noqdo gobolada ama rijinada ayaga laftigoodana diyaar ba u yihiin arrintaa iyada ah siday ay uga qayb qaadan lahayd ama uga horgelin lahayd sababtoo ah ciidan soomaaliyeed oo iska dhafan oo waji qaran leh haddaan la helin nin walbaba waa og yahay oo mas-uul ah oo soomaaliya wuu og yahay iyo nidaan mas-uul ahaynba inay arrintaas arrin lagama maarmaana ay tahay marka arrintaa iyada meel fiican bay noo maraysaa waxaanu ku dadaalaynaa inaanu dedejino ilaha idinku aad iyo aad baa umahadsan tahay wasiir waana kaaga mahad celinayaa inaad barnaamijka nagala qayb gasho aad iyo aad baa mahadsantiin idinkana waxaan idiin keenayaa nabad iyo maxaa iyo horumar
intaas ayaan ku soo koobayaa dhegaystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu igala qayb galay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali diini anigoo ah ridwaan xaaji cabdiweli ayaana idinla socodsiinaya inta mar kale aynu kulmi doonno sidaa iyo nabadgelya
waa tahay ridwaan ayaa barnaamijkaasi inala socodsiinayo magaalada london inooga soo diray laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli nagala socotaan haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha badnaa ee caweyska washington waxaa inoo haysa oo halkan ka soo jeedinaysa waryaheenna caashe ibraahim aadan caashe cuud
degaystayaal idinku maqashinayaa qayb aad u xiiso badan oo ka mid ah waraysiga fanaanada maryanna mursal ciise gaar ahaan waxa aad qaybtan ku maqli doontaan doorkii ay ku lahayd riwaayadii caan baxday ee shabeelnaagood walaalow heerdhe waxaan ku leeyahay marka bal hal hadal keliya iga dhegayso wax baan ku su'aalahayaa saddex boqoloo kelmado xataa waa kaa dhegaysa anigu ma naxariis xumi oo waxaan diidaa culaabtan aad rabtaan adiisa aris iska dhura maxaa wada soco walaalow waxaan ku su'aalahayaayo keliya maxaed markaanu aniga adiga isbaranaynay aabbaha xadka markuu ka yimaaday ciddiinaan u tegayaayo aabbaha waan u tegayaa ma igu tiri mii tiri tiyaatarna zunaale arooskeenna weeye nacam shabeelle waan ku todobabaxaynaa ma igu tiri afkaygay ka yeed
baabuur cad iyo baabuur madow xataa bushkulataa ku ahaatay habeenkaas arooskeenna baabuurtaasoo dhan la keenayaa ma igu tiri wax been ahood ku darta ma jiraan waxaad ka tagtay maahane waxaan ku yidhi intii oo dhan ka soo kac
sidee ayay doorkaasi ay ku lahayd riwaayadda shabeelnaagood ay maryan mursal u arkaysay waraysiga ayaad sheekada shabeelnaagood iyo jawaabteedaba kaga bogan doontaan waxaan sidoo kale idiin hayaa markab sida hanti gaaraysa toddoba iyo toban bilyan oo dollar oo laga helay dalka colombiya tolow markabkaasi yaa leh xagguu ka yimid dhaqaalaha saaranse yaa milkinaya waa caawo iyo cawayska washington markab sida hanti gaaraysa toddoba iyo toban bilyan oo dollarka maraykanka ah ayaa dhowaan laga helay meel ku dhow xeebaha dalka colombiya ee latin america markabkaasi ayaa calaamad su-aal weynna dul saaray maskaxda dadka maqlay warkaasi talow muxuu ahaa xagguu ka yimid hantida saaran ee intaa gaaraysa maxay ahayd horta waa baadi la helay laakiinna waxaa la isweydiinayaa ma baadi la daba socdaa mise waa mid waa hore laga samray oo ciddii heshaa ay iska leedahay ismaaciil xuseen farajaaro oo guud ahaana jawaabahaasi oo dhan inoo haya ayaa stuudiyaha ila fadhiya ismaaciilow waa tii hore loo yiri idallaah yacdiik yahamashlak waidallaah yacdiik yafatashlak caasha carabida kugumaan ogi maanta maxaa carabida kaa keenay marka la mahmaahayo mahmaahdu meel walbay kula gelaysaa anna waxaan maqli jiray in allaha yarzuqu man yashaa biqayri xisaab biqayri xisaab iyadana way jirtaa marka marka haddii ilaahay uu deeq kula doono waxaa la yidhi sida aadanaha farisuul kuuma qaaday wuu kuu xaabiyaa marka dalkan colombiya markab dhan oo waa hore lumay waa dhowr boqol oo sano ka hor lumay haddaad agaarkaaga ka hesho waa deeq ilaahay kula doono oo balaayin dollarna ay saaran tahay hortaan waxaan yaabayba saan baraha isgaadhsiinta bulshada ugu jirun baan shabakadda aljaziira ayaan yaro galay waxaan arkay uun dalka colombiya oo helay toddoba iyo toban bilyan oo dollar hanti gaadhiso badda ka helay war lacagtu badana waa ku noqnoqdo waxaan sidhi armay toddoba iyo toban milyan tahay waa toddobiyo toban bilyan oo dollar marka hantida badda laga heli karna waxaa istiri cambaran baa la sheegi jiray cad yar oo cambara la helana intaa ma goyn karo dee caashi haddii lagu yidhaa toddoba iyo toban bilyan oo dollarba bad laga helay maxay noqon kartaa
waa lacag aad u fara badan haddana de wasaan sheegay dee haa welibana dee aan kuugu daray waxaa carabida caasho ka keenay caawa
marka haddii meel lacag soo gasho xataa gabayo af carabi baa lagu heesaya afcari baa lagu heysaa marka caashahan sheekada kuu dhex galay sanadkii kun toddoba boqol iyo sideeddii ayaa laba kooxood ama kolonyo ayaa dagaal ku dhex maray badda marka waa markab ay ka buuxeen waxyaabaha qaaliga ah dahabkii dheemantii hanti kale dhagxaan kalo qaaliya ayaa markabkaa iska saarayd iyo markab kaloo dalka britain ayaa isku dhaco dagaal uu badda ku dhex maray marka tan iyo xilligaa waa kun toddoba boqol sideed tan iyo xilligaa waa lala alaabtan waa gartay marka s- dhowr sano ka hor ilaa kun sagaal boqol iyo koob iyo siddeetankii ayaa shirkad baa sahamin ah oo fadhigeedu dalka maraykanka yahay ayaa intay macluumaad iyo wax isu geygeysay iyo xog heshay ayaa waxay tilmaan ka heshay meelaha loo malayn karo hantidaasi inay ooli karto marka waxay islehed hantidaasi waa horaa malaha laga samray Dee haa, baadigoob u gal dee baadigoob u gal cako adigu lacag wixii markii ay isu yar geegeysay oo ay wax samaysay dowladdii colombiya meelo u dhow bay noqotay muran baa oo bilowday iyadoo weliba la helin iyadoo la helin waa gartay colombiya tiri malaha- haddii la- malaha lacagta soo caraftay
waa halkii shabeelkiiyo shabeelkaas waxaa- waxaa laysku qabsaday markaa hantidaa haddii la helo yaa lahaan doona yaa lahaan doona sidee baa loo qaybsan doonaa may waxaasaan ku siin doonaa may wax muran bay arrintii gaadhi iyadoo weliba gacan lagu dhigay iyadoo gacan lagu dhigin waa gartay may way ogaayeen iska daa
maxkamadda isal gashay maxkamad maraykana markaa laba kun iyo koob iyo tobankii waxay xukuntay in dowladda colombiya yeelan doonto haddii hantidaas la helo waa gartay baadidoon baa la galay aakhirkii toddobaadkii dhowey toddobaadkan iminkeena dhaafay ayaa madaxweynaha colombiya wuxuu sheegay inay alaabti heleen waa gartay marka alaabta qiimaheeda oo dunida isweydiisay talo maxaa lagu qiyaasi karaa imise weeye intaa intaa intaas isha lagu hayay baryahanba dee mar qudhunbu wuxuu yidhi toddoba iyo toban bilyan baa laga yaabaa inay gaadho hantida halkaa laga helay hadda milyan maaha waa bilyan bilyanka ah waa gartay marka dee dalkii olready horta iminka baryahan baa ma garanaysaa dalka suuqiisu waa xaami waa gartay marka waa risqi ilaahay markuu siinayo xitaa qolada sheegaysa af carabika heesaysa
xigmadaha usoo qaadanaysa laakiin laakiin ismaaciilo mid ku darso horta meel hadday lacagi soo gasho inta gabay ama inta maaha maaha ama inta xigmadee lacagta laga yiri way fara badan tahay qaar ka mid carabkaygu uma soo qaban karo laakiin haddaan tan ugu fansan ama anigoo aan is leeyahay haddaad lagu weydiiyo soo tuur hee waxaa le qofka hantida leh Haye.
hadalkiisoo dhanba waa fan ila wax Wow.
walbuu sheega maanta oo dhan waa loo qoslaya moogta waxaa laleeyahy micnuun buu uga jeeday Micnuun uga jeeda.
haye marka qof walboo ka agdhow ama hadal walba uu jeediyo waa in madaxa loo ruxa marka toddoba iyo tobankaa bilyan ee badda laga helay cashay adiguna waxaad ka mid tahay dadka sheegaya maxaa kaa soo gaadhay tolo horta colombia dalkan maraykanka kama foga Haye.
inkastoo da ay halis tahay mararka qaar eh, colombia drugiska iyo waxyaabahaas aad dadka u kala dhoofiyeen meelahaas ay cagta sii marayaan inkastoo la sheego waa halis laakiin waxay ku soo dhacday markaad tiri lacagtani marka xilligaa lumay oo badda lagu waayey ayay saareed markaa oo colombia laga helay marka caraftiisunbay soo gaadhsaba waxaa markiiba ku soo dhacda talow waxyaabahaas maxay u noqon waay kuwaad gaari kartaan
malaa waxaas tiri yaa kuu qaada oo meelahaaga aad garanaysay meelaad garanaysay meelaad garanaysay sida batalaaloo kale
iyo meelo kale
haatanna dhegaystayaal waxaan idin hayaa qayb afraad oo ka mid ah waraysiga aan la yeeshay fanaanada caanka ee soomaaliyeed ee maryan mursal ciise ee aad toddobaadyadamba ku maqlayseen barnaamijka caweyska washington qaybtan caawa waxaad si weyn ugaga bogan doontaan doorkii ay maryan ku lahayd riwaayadii caan baxday ee shabeelnaagood ee uu sameeyey allah u naxariistay abwaan xasan sheekh muumin hase ahaatee waxa ay maryan marka hore halkiisa inooga sii wadaysaa riwaayadihii banaadiriga ahaa ee ay ka qayb gashay iyo waxyaabaha ay ku jeclayd soo dhowo ani soo dhowow sibrigaaga isaa baa ku jirtay wa waan xusuustaa waan xusuustaa marka marka ruwaayadda eh, maxaa lagugu baahday ma adigaa damca inaad ka qayb gasho ruwaayadda Maya, banaadiriga aniga aniga maxaa la yidhaha anigana xamar weyn aan ba- aan- aan kusoo koray oo shaqada ka galay aniga marka reer xamarka waa iska jeclaa riwaayadahooda marka daatis waa jeceyl aan u qaba ayaan maxaa la yidhaha heesadka u qaaday
beled ibaadee bulshada dhammaantee inkasoo baxsadee iigu beer nugul waaye beled cibaadaya bulshada dhammaanteen inkasoo baxsadee iigu beer nugul waaye barashadiisa bogay ku taalle way ibaanisaa barashadiisa bogay ku taalle way ibaanisaa waa bartilmaameedkii jacaylke iyo bakool iso birqaaye baxsana baxsana alla wiilku baxsana baxsana baxsana alla wiilku baxsana beer minay baxdo waa bishaare loo baraan butuntaaye barbaxna kuu noqotaaye beer minay baxdo waa bishaaro loo baraan butuntaaye barbaxna kuu noqotaaye anna berigaanu baahanaye bilahay ha isiiye anna berigaanu baahanaye bilahay ha isiiye
waa gartay markaa kadib labadaa ruwaayad unbaad ka qayb gashay laakiin kadib waad joojisay maxaad usii wadi Ah.
weyday hadda albunadaad soo saarto hal xabo banaadiriga kuma dartid maya hadde mise wixii ciddii samayn lahayd baan adduunkeeda baa lahayn burburay banaadiri iyo owal farxad iyo kalgacal iyo adduun baan u heesi jirnay hadda kalgacalkii iyo farxaddii waa dhammaadeen maxaad ku heesaysaa ii sheeg
marka war ninka uu lagu naciyo kun jeer anigaa ku jecel halkaa wallaahi kuwaas markaan ingiriiska soo galay kuwaas xataa ahayd waxa waaye niyada daahiyey nin ma heesi kartid wow maryam mursal waxaa tahay een, fanaanada keliya ee soomaali ah marka la isku daro raggii iyo dumarkii soomaalida ahaa ee heesi jiro oo dhan fanaanada keliya ee caalami noqotay oo heesahaagii inta badan copyright bay leeyihiin maxaa kuu suuro geliyey inaad fanaanada wallaahi caalamiga waxaa ii noqoto suura geliyey markii aan inta yurub soo galay naagta madooba kaas maraysa la yiri baan dhexda marada ku xirtay ilama aan wol musiga galo oo ilama aan america bil iyo labaatan beri ku wareegayo ilama aan eh, jaraa'idyada kasoo baxa adduunka oo dhan aan kusoo wada baxay maalintaas baa ah dhibkii iyo culeyskii badnaayo naagta madooba halkaas maraysa ee iga hartay maalintaasaan seexday
waa gartay marka maxaa iska quseeyay in lagu yidhaahdo gabadha madoobe halkaa maraysa iyo een, inaad fanaanad caalamiya noqoto xaggee iska qabsatay dee halkee ka qabsatay maxaa waaye qof aan eh, gaaladan uu u yimid ee aysan aqoonin oo wadankeeda xidig ka ahayd oo markay usoo gashay laleeyahy naag madooba halkaas maraysa waa wax yaab le iyo wadankaagii oo lagaa jeceliyo oo lagaa wada daba ordayo ummadii oo dhan iyo meel aan lagaa garanayn oo naagta madooba halkaas maraysid wa qalbigaa iga xanuunay runtii ila ma dee aan adduunyada oo dhan eh, waxa joornaal adduunka oo dhan kasoo baxa ee laygu soo qoray oo maxaa la yidhaahaa adduunka eh, muusikada igu sarreysay aan markaasaan seexday wow waxaad markaa iiga warantaa mari mursal riwaayaddii adiga iyo een, cabdulla raagaad aada ugu jirteen ee shabeelnaagood waa aad baa loo xusuustaa kaalin muhiimana waad ku lahayd kaalintaa maadigaa doortay abwaankaa kula damcay xaggee kasoo gashay sheekadaasi maya ee waxa waaye kaalin xun bay gabdhuhu u arkayeen fanaaniinta ah anigase waxay ahayd sheekadu waxaad samaynaysaa gabdhaha ayaad leedihiin eh, dariiqa xun ka leexda dariiqa xun naagti gasha akhirka sidaasa u dambaysa aniga waa ku faraxsanaa gabar yaroo firiqahan ka ahaa waaga gabar yaroo atriijahan ka ahaa laakiin la faraxumaynayo marka waxaan tusayna naagtii la faraxumeeyey akhirka in sidaa u dambaynayso waana ku faraxsanaa kaalinkayga laakiin fanaaniin badan baa diiday oo yidhi ma- booskaas ma gelayno uurka loo yeelaya gabadha oo wax saas oo lagu diidahayo oo ya oo adiga iyo cabdulla raaga darwiish aad isku tirinaysaan absolutely absolutely shabeel ayi shabeel ii waran waxba nabad shalaaye bishaaro bal khayr ballantaanu lahayn barkhad baa ka dambaysay bal ii sheeg barkhadaada laba bayna xalaala wixii eebba ka beer horta soo barkhad maaha laba bayna xalaala wixii eebba ka beer horta soo barkhad maaha laba bayna xalaala wixii eebba ka beero barqad weeye wanaagsan teenusa saas uma buurro beenbeenaan ku samayno
beenbeenaan ku samayno beenbeenaan ku samaynaa
wax kale maaha waa igu cayaaraysaa baan u malaynahaya kuga cayaari maaya waa runti oo qa- oo qarax beenbeenaan ku samaynaa bisinkii iyo atiinka alla beerka
beenbeenaan ku samaynayaa burdihii alcaanka alla madaxa
bilisaxaa walee bal dhegaysta ninkaa ceebta iila bareeray rag allow bal dhegaysta gabadhaa sagaalka kiilo inta duurka ka soo qaata rabtaa inay qoorta ii gelisaa aniga xaggeen isla cunay aniga waxaad yeelaysaa yaa bal dhegaysta rag allow bilis xaawo u qay bilis xaawo aniga waxay ii saari kartaa alaabtaan iima saari karta bilis xaawo rag allow bal dhegaysta gabadhaa rabtaa inay alaabtaa aniga qoorta ii geliso nooc ka coobood weligaa bilistoo dhan u yeer biliis xoog lana keen baybaysee isxabeebi badweyntaa isqutuur dhaaf baraaka cabdow buur karoora korfuul baarlamaanka dhexqaad daar asaani walaaq beledkoo dhan wareeg wadadaa isku baaci baabuur ha iska damoon fiyaad baasha ka gooye liida baalla ka dheele beexaan isku maqiiq baalxad dhaaf iyo jowhar beled weynana mooda ilaa baalxad lugay isku daadi basiim ee baaruud isku daar ama bood ama dhac birka aad doontaba aada boolida aad doonta inay hela baalma hadday kaa bixi weydana boliisku waa cumbaarkaan kaatamaya islaan yahay bawdada dheer aniga
beerkaan kaa tumayaa beerkaan kaa tumayaa warmiintoodii belaysay oo bahdii aan ka dhashay iyo baradii iga saadhay labada ida boqnood aad bilaawo ku goysay booraan dheer aad iga tuudhay yaad balanbalkaas iyo ciilka aad ibaddaad igu caay baaye laygu ogaa nabsi biiray ma raago oo ma baaqdo ma fogaado kol hadduu bilo dhaafo kaama bayri yaqaan ee ilaahay biqihiisa ku badbaadi naftaydo in adeero in ilaahay ceebtaada iyo ceebtii waalidkaa asturaha u bareerin xumaanta inaad wasiir goolirmaanoy indhashiikala godoomen amase goodilbuureed gantaale ay ku taalban gantaale ay ku taalban xalay gelin dhaxaadkii aanogay dhamaayo hadbaa gebi ka dhacayaan garwaaliba ku deege aadaa garan waxay gube garwaqta waad igu gabtee aadaa garan waxay gube garwaaqsa waad igu gabtee aadaa garan waxay gube garwaaqsa waad igu gabtee aadaadaa garan waxay gube garwaaqsa waad igu gabtee gurigii aana loosniyo rugtaanku goglaayay gartaan gabaagabayniyo gudoonkay iyo dhaartii gudoonkay iyo dhaartii haddii aad ka gudubtood cidlaa igaaga guudhay garaab xumo ay qaado naftiigu kuma gafaaye aadaa garan waxay gube garwaqsa waad igu gabtee aadaa garan waxay gube garwaaqsa waad igu gabtee aadaa garan waxay gube garwaaqsa waad igu gabtee aadaadaa garan waxay gube garwaaqsa waad igu gabtee ahunaadaa garan waxay gube yaa naga tag hunadaada maahane haad qaajeen dhaca kaala bixiyey هذا نقال ولا قرن waxay gudee hee garwaaq maxaad iga da- doonaysa walaalow heedhe waxaan ku leeyahay marka bal hal hadal keliya iga dhegayso wax baan ku su-aalahayaa saddex boqol oo kelmado xataa waa kaa dhegaysa anigu ma naxariis xumi ee waxaan diidaa culaabtan aad rabtan adii saaris iska dhura maxaa u odhan soco walaalow waxaan ku su-aalahayaa oo keliya maxayd markaanu aniga adiga isbaranayne Mm.
aabbaha xadka markuu ka yimaada ciddiinaan u tegayaayo aabbaha waan u tegayaa ma igu jira mii tiri een tiyaatarna zunaale arooskeenna weeye nacam shabeelle waan ku todobabaxaynaa ma igu tiri afkaygay ka yeedh
baabuur cad iyo baabuur madow xataa bishkuleeta ha ku ahaatee habeenkaas arooskeenna baabuurtaasoo dhan la keenayaa ma igu tiri wax beena hood ku darsan ma jiraan waxaad ka tagtay maahane waxaan ku yidhi intii oo dhan ka soo kac hortiiba kuma tala jirin
walaalow gacaliyo weedhe waan Mm.
ceebaysnahay in ilaahay ceebtaada iyo ceebtii waalidka asturo mar keliya waan ku baryayaa ciddeenna wax kasta dhiibaysa waxba lagaagama baahan mar keliya kaalayo ciddeenna iyo la tagina adeero
horta warkii aan kaaga jawaabo arya ilaahay qaxayta cirki bahashaan dadka dhex maraysaa cirjirta khudbadii ma kuu dhammaat ma dhamay waa dhammaysta hadalkii kaa yeeli maayo waan ku baryayaa walaalow waan ku baryayaa he dhulkan waxaa loo weyneeyey labadii heshiin weydaan isku garab martay raadi walaalow waan ku baryayaa
munaafaqdaan xumo hilib eri xunada badan leh nagad asda siigu ha kaa duushe nagad mantaanaha sidaha ii saareen inta aan naago sagsaagay iyo khudbo aan sax ahayn iyo mahar aan sal lahayn iyo jujuub aan ku sameeyey taasi waa ku sideetan haddaad sii socoto taafina maaha naftoodiyo ayaba waa nasiraane saaxiibtay marka joogtaan salaanteed ku maqnaa suuq anaan yaro gaaray saleen baan gelayaa sasabaal iyo beene sidaa nooga dhigan marna koobasal dheeray sanuud un ku ridaane ilaa aan ilaa aan gooyo sal koor oo boqol aan ka sameeyo ama aan geeyo sagaashan salka loo dhiga maa sidaasaan ku wadaa war ma ka daaya ma soo ku wadaa
adduunyada wax kaloo aan sameeyo iyo haray malaha intii lay dhihi lahaa intii lay dhihi lahaa wacal bay dhashaa ama ceebtaas maga adduunka ii wareegi lahayd waa inaan adduunka iskaga tago suntaas intaan cabbo aan magacayga dib dambaba loo maqlin wax kaloo aan sameeyay ileen ma ay jirte laakiin waxaad moodaa mare mursal haddii ee, maanta de adduunkaa horumaray hadda aad joogtaan xilligaa ruwaayaddaa lagu dhigi lahaa oo Aad iyo ay- aad.
maxay kula tahay inay noqon lahayd ama ay gaari lahayd markaad fiiriso qaabkaad u jilaysay qaybtaasi majaajilada xaqiiqda xambaarsan ahayd ee dhex maraysay maryan mursal iyo jilaagii caanka ahaa allaha u naxariistay cabdulle raage darwiish ee ka mid ahayd riwaayadii sida weyn looga daba dhacay ee shabeelnaagood ayaan ku joojinayaa qaybtan barnaamijkanna waxaan dhegaystayaal ku soo xirayaa mid ka mid ah heesaha sida weyn loo jecel yahay ee maryan mursal ay qaado waa heesta alkudhageedu yahay shubahadda intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo dayaxoo dhammaysiiyo qorraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaad iga dhiganto shubahda dayaxoo dhammaysiiyo qorraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaad iga dhiganto warkumee dhulka kuguma aamineen cirka kuma dhoofshe way way way hadhuntaadan mari karin labta ku dhigala shubaxda dhulka kuguma aamineen cirka kuma dhoofshe way way way hadhuntaadan mari karin labta ku dhigala شبهنا ويا aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya shubahda marka aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya hayga dhiman dhulka kuguma aamineen cirka kuma dhoofshe way way way hadhuntaadan mari karin labtaan ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine sida dhibicda roobko dhanka bariga midhicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto shubaxda sida dhibicda roobko dhanka bariga midhicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto ha iga dhiman dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobshee way way way haa dhuntaadan mari karin laabtaan ku dhigala shubahda
waa hagaag aad baad u mahadsan tahay waxaa barnaamijkaasi inala socodsiinaysay caweyska washington caasho ibraahim aadan caashcuud heestaasi maryan mursalna waxay qeyb ka tahay waraysi ay caasho la yeelatay fanaanada maryan mursal oo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafayba qaybo qaybo aad ka maqlayseen laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna bal dhinacii ciyaaraha ah ciyaaro kulul baa socda dabcan marka bal natiijooyinka ciyaaraha imika socda kuwa dhammaaday iyo kuwa imika socdaba waxaa stuudiyaha igu heliya haatan oo aan doonaya bal in uu naga siiyo macluumaadka wariyaheena jamaal axmed cusmaan jamaal haye cabdicasiis waad mahadsan tahay ee kulamo xiiso badan ayaa laga ciyaaraya horyaalada spain iyo talyaaniga iyo ingiriiska sidoo kale faransiiska haddii aynu hadda dhegeystayaasha usoo koobno ciyaaraha dhacaya dalka ingiriiska oo kale waxaa goordhow dhammaatay ciyaarta manchester city iyo swansia ciyaartaas oo ahayd mid xiiso badan ayaa laba gool iyo gool waxaa ku adkaaday naadiga manchester city sidoo kale kulmo kale ayaa la ciyaari doona oo goordhow ay bilaaban doonaan dhegeystayaashan waxaan ugu soo gudbin doonaa kulmada kale la ciyaarayo ciyaaran barnaamijyadan kale ciyaaraha haddii spain aynu aadnana naadiga barcelona ayaa goordhoweyd ciyaartay oo gegadeeda kamnu ku martigalisay naadiga deportivo la coronya barcelona waxay iska beerdaraysay fursad ay hogaanku kusii dheeraysan lahayd waxaana ciyaartaas ay kusoo dhammaatay oo daqiiqado ka hor ay soo dhammaatay laba gool iyo laba gool ay ku kala baxeen labada kooxood inkastoo labada gool ay naadiga barcelona ku hormartay oo uu u dhaliyay goolka koowaad lionel messi kan labaadna rakatij uu dhaliyey hase yeeshee bedelo uu sameeyey naadiga macalinka naadiga barcelona luis enrique ayaa waxa ay sababeen in naadiga laba gool oo deg deg ah islamarkiiba laga dhaliyo oo sidaasina naadiga barcelona lagu barbareeyo waxaa xusud mudan cabdicasiis oo in kulankan kulankii ka horreeyay barcelona ay sidoo kale barbaro gool gool iyo gool ay la gashay naadiga valencia halkaasna naadigu ay isaga beerdaraysay guud ahaan marka la fiiriyo dhibco gaaraya ilaa iyo afar dhibcood hadda waxay leedahay soddon iyo shan dhibcood atletico madrid ayaa soddon iyo laba dhibcood iska leh haddii ay badiso atletico madrid kulanka ay ciyaari doonto maanta waxay isku dhibco noqon doonaan naadiga barcelona real madridna waxay leedahay kaalin saddexaad ayay ku jirta haddii ay soo badiso barcelona waxay u jirsan doontaa laba dhibcood marka ciyaarta imika dhammaatay barcelona iyo deportivo soo ma Waa taas baa dhammaatay deportivo iyo barcelona oo horyaalka la liigaha dalka spain ah barcelona marka waxay u muuqatay labada gool hadday ku hormartay inay badinaysa laakiin jiq baa looga dhigay waag shiq baa looga dhigay bedelo uu sameeyey ayay dadka qaarna u fasiran karaan macalinka luis enrique inay sababtay in labada gool deg dega laga dhaliyo tusaale ahaan bedelka uu ivan rakatij uu ku sameeyey oo sergio roberto uu soo geliyo oo ciyaartu wax badan sidaas uusan uga muuqanin iyo sidoo kale matthew oo difaaca isagana bedel uu kusoo geliyo oo goolka mid laga dhaliyay khaladka isaga uu iska lahaa waa tahay aad baad u mahadsantahay jamaal cusmaan jamaal axmed cusmaan wixii weerara kusoo kordha ciyaarahana dabcan idaacaddeena subaxnimo ayuu jamaal noogu soo gudbin doonaa idaacaddeenii fiidnimana intaasaan kusoo gabagabaynaynaa dhammaan waa bahda v o a oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.